bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahay iyo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhduna ay ku astaysan tahay lixda bisha maarso sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in dadka barakacayaasha ee ku dhaqan halkaasi haatan ay lasoo dirtay dhibaatooyin dhanka nolosha ah ayagoona dadkaasi qayladhaan u diray hay-adaha deeqaha bixiya ee dalka jooga dadkan ayaa waxa ay ka cabanayaan duruufo dhanka nolosha oo soo food saaray ayagoona tilmaamay in haatan ay ku dacdaraysan yihiin duleedka degmada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudug gaar ahaan dhanka ay maamusho maamulka galmudug maamulka galmudug ayaana dhankooda ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan ee haysta dadkaas ayagoona baaq u diray hay-adaha halkaasi ku sugan ugu horreyn dad aad u fara badan oo ka mid ah dadka ku dhaqan kaamamka barakacayaasha ee ku yaala magaalada gaalkacyo ayaa qayladhaantooda waxay warbaahinta la wadaageen arrinta ku aadan waxyaabaha ay ka cabanayaan ee ay qaybta ka tahay duruufta dhanka nolosha
inay meel aad joogtana nala sii inaa bacda guri masaalada nasi intaas oo baahnaa maxan cuntana ma haysano wax idmasinaysana ma lahan waa iska dhibaataysana saasa ku jiro sanadkaygana waa sideedeed aniga sanadkayga waa sideedeed intii ugu teela waa caddahay asma maxadigaana la yiraa waxaan codsanaynaa hay-adaha maxamadiyada annaga wax alla waxaan u baahan nahay oo dhar leh oo dhuune leh oo gogol leh oo maanta teendhooyin leh bariiska leh biyaha leh raashin aya nuuc in naloo keeno waxbarasho ardayda iskooladeedii daawada ee raashiinku wax kasta oo adduunyada dusheeda yaallo hay-adaha quruumanka sagaashanka ka soo baxo inaad toosna uga soo aadisiin hay-adda maxamediyada ka soco waxaan ka cawanaynaa oo beriga ee waxa ee duufaanta ma hayso biyaha ee nagu yar ee beriga ma aragtay ilmihii xidubtoodii iyo xaggii noo dhigan lahaayeen kaam hiiraan oo nagu yar oon haynan iskuolkii oo carruurtii gabar iyo wiilba leh oo hool kaleenta ana ay qabanaynin inay iskuolkaas hool nalaaga dhigo oo waxaan u baahannahay naloo keeno biyo iyo baadba waan u baahannahay
dadkan ayaa waxa ay qayb ka yihiin dad barakacyaal oo ku dhaqan kaamam ku yaalla gudaha magaalada gaalkacyo iyo duleedyadeeda kuwaasoona beryihii lasoo dhaafay ka sheeganayay dhibaatooyinka nolosha ah ee haatan soo wajahay wasiirka warfaafinta ee maamulka somalilan master cukuuse ayaa waxa uu ka hadlay hadal dhowaan ka soo yeeray mucaaradka maamulka somalilan kuwaasoo sheegay inay ka baqdeen qabaan in dowlad la-aan ay ka dhacdo maamulka somalilan maadaama aysan haatan muuqanaynin tallaabooyin ku aadan dowladda inay u dhaqaaqayso si wax loo qabto ama loo gaaro doorashooyinka wakhtigooda dhaca cukus ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay iscasilaada qaar ka mida wasiirada maamulka somalilan kadib isku-shaadhayntii lagu sameeyo qaar ka mid ay ka gadoodeen waxaana ka mid ah wasiirkii hore ee maaliyadda oo haatan loo magacaabay wasiirka waxbarashada kaasoona kal hore iska casilay cukus ayaa waxa uu sheegay in ay maamulka somalilan leedahay madax sidoo kalene loo baahan yahay isbedelle in la keeno waxa uu sidoo kalena sheegay in somalilan ay haatan marna wajihi doonin in dalka ay ka dhacdo dowlad la-aan sida uu ka dhawaajiyey
waxaan aada uga naxay oo aan aada uga naxay oo aan aada uga xumahay in ay yidhaahdaan dalkeenna waxaa ku soo socota maalin uu dowlad la-aanayo waxna qabta maaha wax ummadda qabta maaha wax kuwa sidaa yidhi nafahooda qabtana maaha cidnaba ma qabato ilaahay inaguma keeno dalkeennan waynu joognaa maalin maahae daqiiqadma dawlad la-aanayo daqiiqadma dawlad la-aanayo ilaahayna inagama yeelo dalkeennu wuxuu leeyahay dolayaasha qaranka ee xukuumadda guurtida wakiilada oo ku fadhiya kalsoonidii shacabka ku fadhiya dhinacii xukuumadda waxyaabihii looga baahnaa inay qabato ee su-aashu ahayd maxaa ku beegnaa iyada dhammaanteed way ka soo wada baxday ma jiraan waxaan diyaar ahayn ma jiraan wax diyaara doorashadu wakhtigeedii ma dhacaysaa waqtigeediima dib bay uga dhacaysaa hadday dib uga dhacdo maxaa la yeelayaa waa doorashada waqtigii miyay ka soo horaynaysaa dhammaan su-aalahaasoo dhan oo iminka ay caado iska noqoto inuu qof waliba go-aan intuu ka gaadho ka jawaabay waxaa xaq u leh oo ka jawaabaya oo keliya komishanka doorashooyinka qaranka xukuumadda hal mas-uul bay leedahay waa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan maalintii uu isaga magacaabay maalintii markuu isaga magacaabay hadduu u yaqaanay kuu keliya markuu maanta ka tegayna waa kuugii isaga ah markaa markuu isaga la magacaabayana hadduu qurux badan tahay madaxtooyadu markuu cabdicasiis ka tagana ay la fool xumaato adig waxaan leenahay meesha kuugii unbaa jooga halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer magaalada jabuuti ee xarunta dalkaasi jabuutina waxaa lagu soo gabagabeeyey tababar in muddaa u soconayay ciidamo soomaali ah kuwaasoona loo tababarayay ka hortagga kooxaha burcadbadeed ee khataraha ka imaan karaa askartan ayaa waxaa la sheegay inay gaarayeen ilaa iyo dhowr iyo soddon waxaana tababarka loo soo xiraya ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamul gobollada dalka soomaaliya sida puntland iyo galmudug wasiirada ugu magacaaban maamuladaasi kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ayaa ka hadlay ayagoona ammaan ballaaran u soo jeediyey saraakiisha tababarka soo xidhay waxayna sidoo kale sheegeen inay ka faa'iidaysteen kal hore tababara caynkaas oo kale ah oo lagu qabtay dalka jabuuti kuwaasoona sare loogu qaadayay ciidanka tayada ciidanka badda ee soomaaliya runtii waxaan rabaa mahad ballaaran inaan u soo jeediyo eu ka minister oo markii u horraysa aan ahayn ee markii saddexaad ee tababar noocan oo kale ah ay u fidiso soomaaliya qaybaheeda waanu ka mid nahay inagoo puntlandna run ahaantii toddobaatan iyo kow askari bay noqonayaan hadda inta tababarkaan qaadatay waxtarkoodiina aad ayaa looga dareemay deegaanadii sidii loogu tababaray iyo ujeedooyinkiina waa ay muuqdeen waana ay ka soo baxeen sidaad maqasheen asbuuc ka hor ciidankii ay a u kaab nasar u tababartay galmudug waxay gacan ka geysteen soo daynta afar nin ee u dhashay waddanka tailand waxayna taasi ku tusaysaa faa'iidada ku jirta tababaridda ciidan xirfad u leh la tacaalidda burcadbadeedda ciidanka maanta tababarka loo xirayo sidoo kale waxaan hordhigay hay-adaha barakacyaasha dhulkii ay u ballanqaadeen inuu dhisaan dhulkii loogu deeqay barakacyaasha ayaan hordhigay ayagoo qoraal ah sidaa awgeed waxaan rajaynayaa maadaama ummadda oo dhan aan u bandhigay iyo hay-adahaba sanadkan barakacyaashu inay ka baxaan cooshadaha ay ku nool yihiin oo ay noqdaan dad la deegaameeyey kana mid noqdaan dadka reer galmudug haddii ilahay urur ay ku midaysan yihiin culumta caafimaadka ee jaamacadda b h s a ayaa magaalada garoowe lagu qabtay kulan uu kala soo qaybgalay wasiirka caafimaadka maamulkaasi saadiq eenow ayadoona diiradda lagu saarayay sidii ardaydan ay ugu midoobeen ka hortagga wax waliba oo dhibaato ku ah deegaanka iyo sidoo kale bulshada deegaanadaasi wasiirka ayaa si aad ah usoo u booriyey una soo dhoweeyey furitaanka ururka culumta caafimaadka ee deegaanadaasi gaar ahaan jaamacaddan waxa uuna sheegay in wax wanaagsan ay tahay in laga hortago khataro caafimaad oo deegaanka iyo sidoo kale bulshadaba ah asigoona si aad ugu dhiirageliya ardayda ku midaysan ururkani hortagtaan cudurrada oo mujtamaciinna caafimaadkiisa aad ka shaqaysaan sharaf baa idinkugu jidha ajar baa idinkugu jira mujtamaciinna wax la ilaashado bani aadan baa u qiimi badan wax bamujtamacaadku ay ilaashadaan bani aadan baa u qiimi badan hawsha aad ballan qaadeenna waxaa weeye inaad bani aadankii inoo ilaalisaan mas-uuliyiinii waxgarad ka qaybgalaya shirka ka soconaya degmada garbaharey ee gobolka gedo ayaa waxay si aad ah u dhaliileen waxqabadka dowladda federaalk ee soomaaliya ee gobolkaasi gedo ayagoona dhaliil u soo jeediyay mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya waxayna sheegeen mas-uuliyiintan ayaga ka qaybgalaya shirka halkaasi ka soconaya ee loogu magacdaray midnimo in ay wax walba ku koobeen madaxda dalka magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya qaar ka mid a ergooyinka ka qaybgalaya shirkaasi oo ku sugan degmada garbaharey ee xarunta gobolka gedo ayaa waxay warbaahinta u sheegeen inaysan wax
kaalmooyin ah kasoo gaarin dhanka dowladda gobolka gado taasoona ay jirto dad dhibaatooyin kala duwan ay ku haystaan gudaha gobolka gado gaar ahaan garbaharey iyo goobo kale ku dhowdhow warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer maanta oo jimcaha khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxaa warka idiin soo saara idiin akhrinaya anigu waa maxamed nuur amiin tanii intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh